bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allahawo dariirhaale ka noqdo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda soomaaliya oo la kulmay jaaliyadda iyo ardayda soomaalida ee dalka suudaan isaga oo warbixin ka siiyey xaaladda dalka ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgal ka dhana maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab ka sameeyey deegaano hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe joojinta lacagta shilinka soomaaliga ah ee gobollada dhexe oo saamayn xoog leh ku yeelatay ganacsiga yaryar iyo sidoo kale dadka danyarta ah ee gobolladaasi xaaladda amni ee deegaanadii laga xoreeyey kooxaha argixisada ah ee al-shabaab ee waqooyiga magaalada kismaayo oo soo hagaagaya akhbaaraadka warka dibadda dhegaystayaal aad la socon doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo ku hanjabay canshuuro inuu ku soo rogayo gawaarida laga soo dhoofiyo waddamada reer yurub
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
hagaag mar kale dhegaystayaal subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warkii oo fidsan wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan waxa uu kula kulmay jaaliyadda iyo ardayda soomaalida ee waddankaasi wax ka barata ama ku nool isagoo warbixin ka siiyey xaaladda dalka wariyaha iyaga halkaa nooga soo warramay yuusuf maxamed macalin kashmiir ayaa warkaa noo soo diray munaasabad si hersare loo soo agaasimay wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya axmed ciise cawad kula hadlayey ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dalkani suudaan ayaa waxaa kasoo qayb galay jaaliyadda ardayda salaadiin madaxda ururka ardayda soomaaliyeed iyo weliba dibnaasiinta safaaradda soomaaliya ee ku leeda dalka suudaan iyadoona ay soo qaban qaabiyeen munaasabadda ururka ardayda soomaaliyeed ee ku midaysan jaamacadda afrika ugu horeynta aysan bilaaban munaasabada ayaa wasiirka iyo wafdigiisa waxaa goobta kusoo dhaweeyey gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliya dalka suudaan cabduwali xasan xuseen fadiilatu iyo fidow maxamuud fido oo qaybsanaa warfaafinta safaaradda caawa waxaan ku hadlaaya magacayga magaca jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka suudaan waxaa sharaf weyn oo ah inaan soo dhoweyno wasiirkeenna axmed ciise cawad oo runtii reer suudaanna nala ahaa aan xasuusta runtii in kowga luuliya uu nagala qayb galay hadda ka hor iyo marar fara badan baa qaaca sadaaqa runtii waxay noo tahay sharaf weyn u caawa ardayda uu kula hadlo qaacada jaamacadda ifradiya
dhammaan kasoo qaybgal sooqaadeen dalka dhammaantood si guud ayaan salaamaynaa habeenkan caawa anoo magaciina guud ku hadlaya waxaan soo dhaweynayaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya mudane doctor axmed ciise cawad maadaama uu sijilay oo hadda dhinto doctornimada waa ku jira sida adii kalaftarkii utii taalib jaamici jaamacaddiina usida sidoo kale mustafa kujirta iyaga laftarkoodana waa soo dhaweynaynaa maadaama ay wafdiga ay la socdeen
wasiir axmed ciise cawad ayaa waxa uu fudii hore ugu dowan yahay in muddo toban sano ah uu kusoo shaqeeya dalkani suudaan isagoona ka warhaya xaaladda jaaliyadda iyo ardayda soomaaliyeed ee ku nool dalkani suudaan dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya axmed ciise cawad oo khudbad dheer ka jeeday goobta ayaa ardayda soomaaliyeed ugu warbixiyey xaalka dalka uu marayo iyo horumarka ay ku tillaabsay dowladda soomaaliya sigoona ardayda soomaaliyeed kula dardaarmay inay sii wadaan dadaalkooda waxbarasho maanta dalkeennii horumar badan baa kasoo dowladnimadeennii xoog bay u socotay dadaal fiican baa socda xamar maanta qofkii taga ama gobolada kaloo soomaaliya tagaa wuu yaabaya markaa banaanka joogtid waxaad maqlaysaa qof isdhaxiyey oo dhowr dadilay si kastoo ay u xun tahay haddana intaasaa tilmaantii u noqonaysa lakin haddaa magaalada xamar tagtid maanta horumarka ka socda dhalinyarada idinkoo kaleta ay dadaalaya jaamacadaha ka socda waxaan kula talin lahaa inay ilaahay u mahadnaqdaan
waxagaag dhegeystayaal codka waxaa u dambeeyey warbixinta uu noo soo diray wariyahayaga yuusuf ciidanka dowladda soomaaliya oo howlgal ka dhan ah maleeshiyaadka argixisada ay al-shabaab ka sameeyey deegaano hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa markaa waxa ay ku guulaysaneen argixisada deegaano dhowr ah ay markaa kasii saaraan baasha calixaashi ayaa warkaa noo diyaariyey wasiirka amniga dowlad goboleedka soomaaliyeed hirshabelle ee fadhigiisu yahay magaalada jowhar iyo xarunta gobolka shabeellaha dhexe cabdiqaadir aadan jeelle ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey howlgallo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo lagu baaxsanayo maleeshiyaadka nabadiyo nooladiidka ee al-shabaab kuwaasoo weli ku dhumaanaysanaya deegaano ka tirsan ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirka amniga ayaa tilmaamay in maleeshiyaadka nabaddiidka al-shabaab maalin ka hor ay isku dayeen inay dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe hase yeeshee ay ka hortageen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dhibaatadii maleeshiyaadka nabaddiidka al-shabaab ay la doonayeen shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmada balcad ee ka mid ah deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka hirshabelle sidaa ka warqabtaan maalimahan waxaa jiray howlgal laga sameynayay maaragta inta udhexaysa balc iyo jawhar khaas ahaan ceelka ceelka geelow iyo maaragtay gololey halkaasoo maaragtay meeshii ahayd meelihii kusoo dhawaasan jireen oo maarata geelihii laga laga jaray oo dhul banaan laga dhigay shalay oo ahayd maalin jimca oo maalin dadka ay nasanayaan oo maalin maaragtay dadkii intooda badan maalin ciid u ah waxay isku dayeen maaragtay inay dhibaateeyaan dadkii maaragtay deegaanka ahaa taas ilaaha ku mahadsan waxay maaragtay khasaare gaarsiiyeen baabuurtii amisom oo waddada maraysay kadibna waxay isku dayeen inay maaragtay hujuum ay isku dayaan inay la wareegaan degmadii balcad taas waana u suurageli weysay anagoo garabka helena ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo maaragtay gurmad ka baxay magaalada jowhar maaragtay waxaa ilaahay noo suurageliyay in maaragtay meeshii laga saaro oo maaragtay degmada balcad ay gacanta kusoo noqoto dowlad goboleedka hirshabeelle yacnihii taliyaha booliska dowlad goboleedka hirshabeelle nimankan maaragtay waxay maaragtay xooggooda ay degan yihiin ama maaragtay ay ku dhamaystaan beerahan u dhexeeya balcad iyo afgooye meesha loo yaqaano basra meesha culeyska ugu badan uu ka jiro waa halkaas oo maaragtay waa dhul maaragtay beeraley ah oo maaragtay beerihiina la maaragtay lama gubi karo ama maaragtay waa meel dakli uu ka yimaado marka meelaha ay ku dhumaystaan meelahaasa ugu xoogan meesha ay ka yimaadeenna waa dhankaas iyo basra cabdiqaadir aadan jeelle wasiirka amniga dowlad goboleedka soomaaliyeed iyo hirshabelle ayaa waraysiga uu siiyey raadiyo muqdisho codka jumhuuradda soomaaliya waxa uu ku sheegay in maleeshiyaadka al-shabaab oo isku ekaysiinaya shacabka soomaaliyeed ay dhibaat ku hayaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe walaal dadkan waa maaragtay inta badan waxay adeegsadaan maaragtay dad iska dhigaayo maaragtay ama xoololey ama dad maaragtay dhuxul soo goostay oo kale inay maaragtay miinooyin usoo dhiibaan ay habeenkii waqtiyaas ay geliyaan taasaa u suurageliso dadkii dad deegaankii ama ka mid ah dad ay dadkii shacabkii ku dhex nool yihiin dadka dhex baxsan ma ahan marka mar haddii maaragtay miina iyo wax kusoo aruurtay waad dareemi kartaa iyo maaragtay dagaal oo gaadma ah sabartii meesha ay gaarsiisantaa waad aad iyo aad iyo aad laakiin de waxaa jirto mar maahan laba maahan saddex maahan ay miinadaas meesha la dhigay de maxaa cashir looga qaadan la'yahay walaal waa dadaal ma yaro oo maaragtay dadaal dowlad goboleedka waad dareemi karta oo curdan ah oo maamul cusub ah waad dareemi kartaa oo ciidankiisa maarata haddaan weli aan isku filnayn oo ciidankii hadda ciidan cusub oo maarata tababar iyo maarata ku jira iyo iyo isfahan gooni ah dadaalna ma yar maaragtay mar walba isbuuc walba meesha waa laga howlgalaa oo hadda geedihii wixii maarata jidka ka jira waa laga waa laga nadiifiyey marka waanu rajayn doonaa insha allah in maaragtay dhammaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo garab militari keelaya ciidamada midooda afrika ee amisom ayaa howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka nabadiidka al-shabaab waxay ka wadaan deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana qayb ka ah howlgalkan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maalmihii lasoo dhaafay ay ka sameynayeen deegaano ka tirsan ee gobolka shabeellaha dhexe oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka hirshabelle
joojinta lacagta shilinka soomaaliga ah ee gobollada dhexe ayaa saameyn xoog leh ku yeelatay ganacsiga yaryar iyo dadka danyarta ah ee ku dhaqan gobolladaasi waryaha ayaga nooga soo warramo gobolka galgaduud maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkaa dhuusamareeb nooga soo diray in ka badan lix bilood ayaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug laga isticmaalin lacagta shilin soomaaliga ah iyadoona beddelkeeda la isticmaalayay lacagta doolarka ah taas oo u qaybsan warqado iyo sidoo kale tan elektaroniga ah ee taleefanada lagu isticmaalo bulshada ayayna saameyn xoogan arrintani ku yeelatay iyagoona cabasho xoogan ka qaba arrinkaasi sidoo kalena dhibaato iyo dhaawac u geysatay ganacsiga yaryarka ah dadka kuleh leh magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale kuwa danyarta ah waxaana meesha ka baxay lacagihii dadka la siin jiray masaakiinta ah xiliyada ay dadka sadaqada weydiistaan qaar ka mid a ganacsatada yaryar ee magaalada dhuusamareeb ayaa hadalkooda u dhigay sida tane ku aadan cabashada ay ka qabaan isticmaal la-aanta lacagaha shilin soomaaliga ah anigoo cali maxamuuda walaalow shilinka soomaaligu wax badan uu nagu dhacay maadaama dadkii danyarta ahayd oo inta ku dhacay wixii barnaamijkii ou noqday oo dhaqaalahooda hoos u laabteen hadda kuma gadanno doolarkii baan wax ku gadannaa koley arintii waxaa la dhihi karaa waxaan noqonnay qayb oo maraykanka kamid a camal aan noqonnay marka waxay noqon doontaa ilaahay baa yaqaana sadaqana waa ka samreen sanimadoodii intii baahneed oo liiliatay waa u qaday meeshaas dhibaato weynaa ka muuqanaysa ganacsiga nin walbaa waxuu doonau soo gada jiray wxuu suuqa wixii iska gooyaan soo gada jiray lacagu u yaqaanuu wax ku gada jiray ganacsigii intii danweynaahad maan intii danyaraahad waa ku dhacay haddaba markii taariikhda dib loo celiyo soomaaliya waxa ay lahayd lacag iyo meelo lagu kaydiyo magaalada dhuusamareebna waxa ay ka mid tahay meelaha lacagahaasi lagu kaydin jiray islamarkaana bangiga dhexe ee soomaaliya laantiisu ay ku taalay magaalada dhuusamareeb cadcaad sheekhdoon diiriya oo ka mid ah waayo-ujoogga soomaaliyeed ayaa waxa uu ka taariikhaynaya waxyaabaha bangigu uu qaban jiray bangiga kaydka iyo ganacsiga anigaan hadlayaa waxaan ku lahaa buukayd aan kula baxo dheefkorno ii koro waxaanu u tari jiray bulshada ma la filayn lacag dhacanta ma la filayn lacag laga welwelo kaydka bangiga soomaaliyeed ee dhexe ee gobolka galgaduud bare jimcaale xalane waxa uu ka mid yahay dadka isku howlay in ay kaydka arooriyaan maadaama burbur waddanku uu soo maray bangigana meelaha burburka saameeyey uu ka mid yahay waxa uuna iminka gacanta ku hayaa dukumentiyadii iyo sidoo kale warqadihii bangiga lacagta looga qaadan jiray iyo sidoo kale jeegagii dadku lacagahooda ay ku soo doonan jireen iyo lacagihii birta ahaa qaar ka mid ah sida kumiga taanada iyo wixii la mid ah dadkii lacagaha oo shaqaalihii bangiga teershareyaashiisii mid ka mida wey teershareyaashaan hadda aan haynaa alaabtan agabka meesha yaal oo dhan waxaan ka soo arurnay kaydkii aniga waraaqahan hadda taariikhda ugu yar oo ku qoran xilliga aan dhashaaba qaarkood ku dhowyahay taariikhda ugu yar waa xilliga aan dhashaan is leeyahay anaa kamida lacagta aan ka soo qaadno meesha waa lacagta soomaaliya meesha ka soo bilaabata waxaa hadda dadan magacaashada xataa weydiinaya mid waxaa laydhaha taano midna nus midna dhururuq ayaa laydhaha laygu yidhi xildhibaan xasan cali dhuux oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka galmudug waxa uu dowladda dhexe ee soomaaliya ugu baaqay in ay wax ka qabtaan dabargo-a lacagta shilin soomaaliga ah islamarkaana la soo celiyo isticmaalkeeda waa xildhibaan xasan cali dhuux baa la yidhahdaa dal kasteeto waxaa astaan u ah oo xudun u ah waxaa ka mid ah baasboorka xaduudaha lacagta marka astaan ka mid a astaamihii dalka lagu garan lahaa ayaa ka maqan dalka marka dowladda federaalka waxaan ugu baaqayaa inay astaanta dalka dib u soo celiso inay bangiga dhexe soomaaliya oo hawshii uu lahaa uu qabto hawshii dalkay dadka uu u qaban lahaa bangiga dhexe la fuliyo lacagtan doolarka ah laga saaro dalka isticmaal la-aanta lacagta shilin soomaaliga ah ayaa waxa ay si wadajir ah u saamaysay bulshada qaybaheeda kala duwan dadka magaalada ku ganacsada amaba wax ku iibsada iyo sidoo kale dadka xoolodhaqatada ah ee kasoo safra baadiyaha maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
waa agaag dhegaystiyaal maxamed deeq ayaa warbixintaa noo soo diray warka subax ee raadiyo muqdisho ayaadna weli la socotaan xaaladda amniya ee deegaanadii laga saaray kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab waqooyiga magaalada kismaayo ayaa soo hagaagaysa iyada oo bulshada deegaanadaha ku dhaqan ay si weyn u soo dhoweeyeen tallaabada ciidamada amnigu ay kooxaha halkaa uga saareen waryahayaga nooga soo warba magaalada kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warbixintaa noo soo diray
isbedeladani dhinaca ammaanka ee laga dareemayo deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo gaar ahaana tuulooyinkii dhowaantan laga saaray kooxaha nabaddiidka ayaa waxay ka dambeysay ka gadaal markii ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ay inta badan xaqiijiyeen ammaanka guud ahaan deegaanadaasi iyadoona guud ahaan laga sifeeyey tuulooyin dhowra oo waqooyiga magaalada kismaayo kaga beegan tuulooyinkii aynu booqannay waxaa ka mid a goobweyn qaamqaam yoontoy ilaa tuulada buulgaduud waxaana dadka ku dhaqan deegaanadaasi ay kuu sheegayaan in xaaladda amni ee deegaanadaasi ay tahay mid laysku hallayn karayo dadka oo wejiyadoodu ay ka muuqanaysay dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi ayaa haddana waxa ay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka jubbalandba ugu baaqeen in gargaar bani'aadamnimo lala soo gaaro haddaba si aynu xog badan uga ogaano xaaladda deegaanadan la xoreeyey ayaa waxaynu wax ka weydiinay taliyaha ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ee deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo xasan maxamed ciraaqi waxaana uu faahfaahinayaa isbedelada dhinaca ammaanka ee laga dareemayo deegaanada waqooyi ee magaalada kismaayo waxaan rajaynayaa insha allahu qof walba oo soomaaliyeed oo guudguud ku sugan inuu maaragtay amnigan dareemayo ay ciidamadu gacanta ku hayaan taasina waxaa weeyaan waxaanu muxuaha markhaati muxuaha aanu indhihiinna ku samaynaynaa shaqada ay ciidamadu hayaan intaa kadib waxaan isleeyahay cadowgii halkan haystay ee ummadda soomaaliyeed godoominayey ciidamada jubbaland baa waxaa weeyaan muxuuha go'aansaday sidii ay u soo afjari lahaayeen wayna soo afjareen waxaa weeye halkan hadda aan joogno ee gunugunuud waxaa la dhihi karaa cadowgu waxaa weeye wuu ka quustay maalin iyo habeen muxuuha ma soo geli karo waxaa is-hortaag ku sameeyeyna waa ciidamada muxuuha gaarka ah ee degan maaragtay muxuuha magaalada ee buunaguduud sidaa darteed waxaa weeyaan ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay muxuuha in laysaga ilaaliyo muxuuha sida kansarka laysaga ilaaliyo in al-shabaab laysaga ilaaliyo annaga naxariis nagama dhaxayso runtii meel allaale meeshii aanu ku aragnana waxa weeye waan soo afjaraynaa ma aha qorshahanagu inaanu maaragtay muxuu ahaay aanu annagu dib u noqonno horay baan u soconaynaa waxaan leenahay muxuu aha mar walba qofka muxuuha soomaaliyeed ee waxaa weeye deegaamada jubbaland muxuu ahay ku nool inuu nabadgeliyo iyo ammaan helaanu muxuaha annaga naga go'an ciidamadu sidaasna muxuu ahay waqtigooda ay geliyeen laftoodana ay ku bixinayaan waxaan isleeyahay runtii waxaa weeye dowlad goboleedka soomaaliyada jubbaland magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ayaa samaynaysaa horumar ammaanka iyo ganacsiga ah iyada oo qurba joogta ah ay magaaladaasi maalgashi ku samaynayaan
dowladda oo dadaal badan ku bixisay sugidda amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan degmada baydhabo ayaa ganacsato fara badan ku dhiirigelisay in maalgashi lixaadle ay ka bilaabaan magaalada taasoo baydhabo kusoo kordhisay ganacsiyo cusub oo hore aan ugu jirin iyo horumar ganacsi qurbajoog u dhalatay deegaanka oo muddo hantidooda ku maalgelin jiray waddamo shisheeye ayaa magaalada baydhabo ka bilaabay ganacsiyo casri ah oo qaarkood ay aada ugu baahi qabeen bulshada magaalada
goromada lagu ciyaaro kubadda cagta gaar ahaan kuwa loo yaqaano salaxa waxay ka mid yihiin waxyaabaha sida aadka ugu soo kordhayay magaalada baydhabo bilihii ugu dambeeyey kuwaasoo maalgashi ay ku samaysanayaan islamarkaasina ay ka hirgeliyeen magaalada baydhabo dad muddo ku ganacsanayay dalka dibaddiisa waxaana aad mooddaa inay ka mid yihiin adeegyo ka maqnaa bulshada magaalada baydhabo gaar ahaan kuwa jecel isboortiska waxaana ka mid ah qurbajoogta sheegalyaas cali nuur oo muddo dheer ku noolaa ingiriiska haddana magaalada baydhabo ka hirgeliyey garoon casri ah kubadda cagta kaasoo habeen iyo maalin lagu ciyaaro waxaan sameeyey marka garoon maaragtay maaragtay oo ku filan dhallinyarta ay ku cayaari karaan garoon labaad kaleedna waa ku dhegan yahay asigana laba garoon ayaan ka sameeyey alxamdulilah marka waxaad arkaysaa dhallinyartii dhan inay maaragtay halkan iskugu imaanayaan ay ku cayaarayaan ay ku baashaalayaan ay isku baranayaan ay isku jeclaanayaan isku soo marxabaynayaan marka farxad weyn ayay ii tahay daaro dhaadheer oo bilicda magaalada baydhabo sare u qaaday ayaa laga taagay hareeraha waddooyinka magaalada oo iyagu laftirkooda dhowaan dib loo dhisay waxaana dhismooyinkaasi isugu jiraan kuwo ay leeyihiin shirkadaha ka shaqeeya magaalada baarar laga cunteeyo huteelo casri ah oo daboolaya baahiyaha bulshada magaalada kaalimaha shidaalka ee casriga ayaa ka mid a ganacsiga ku cusub magaalada muxudiin isaa ibraahim ayaa ka mid a dadka maalgashanaya magaalada waxaana uu sharaxayaa isbeddelka ganacsi ee xilligan dhashay
magaaja maydherey baydhabo petroleum and carwash waan ka talagalnay anigoo ku helan reer baydow guud ahaan sarfisada kale ah sida kaarwooshka baawo dhegmada oolibeddelka goomnistaha iyo shidaalka noocyadiisa kala duwan waddooyin inka badan labaatan sano burbursanaa ayaa dib loo dayactiray waxaana awal dhibaato weyn ku qabay gaadiidlayda magaalada kuwo kalena waa la qorshaynayaa in la dhiso sida uu sharaxayo guddoomiyaha degmada baydhabo mudane cabdulaahi cali watiin
isbedel badan kajiya kasoo dhinaameybo horumarka ee dhinaameybo ganacsiga dhinkas maybo isbedel badan maybo hayaa wala taabado kor maybo hayaa ka dareere intaasna masheen alxamdulilah qaabka maamulka iyo bulshada iyo wada shaqeeyaan amniga maybo maybo eegeed maybo hagaagi marka dabcan dadka may dareemasahay in maybo ganacsiyo horleen maybo la furdahay maybo ajibiyadii hore maybo shaqeeyaan maybo la furahay kubaca ganacsi ay samaysay magaalada baydhabo ayaa waxaa rajo gelisay bulshada waxaana shaqo ka helay dad aad u fara badan oo awil ama la-aan ahaa balse arrinta xasaasiga ayaa ah in ilaa inta amniga laga wada qayb qaato sida uu sharaxayo aadan maxamuud oo ka mid a bulshada magaalada walig maleeyay isbeddel wiin hadhii oo dhan walba eh siaad haatan la socodka carwada unaata ku shopping garaysadahayna kulley dabcan lama sini sidisin hadii laha dhaafi ciidan adkayti laakiin hata wali muuqatee inii isbeddel wiin dhiyey dhinaca amniga loqobadii inii miil al miil unifadaan geekan baha korno wal al wal unifadaan ha ku samaysada korno inkastoo weli ay xiran yihiin qaar ka mid a waddooyinka soo gala magaalada baydhabo haddana ma joojin dhaqarta al-shabaab horumarka iyo hiigsiga bulshada magaalada baydhabo inkastoo magaaladan dhaawacyo kala duwan ay gaadhsiiyeen dagaaladii sokeeye iyo sidoo kale abaarihii soo noqnoqday ayaa xilligan waxaad moodaa inay cagta saarayso waddadii guusha iyo horumarka taasoo ay ugu wacan tahay dagaallo kala duwan oo ay samaynayaan maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo taasi ayaa suurtagelisay in ganacsato aad u fara badan oo dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ku ganacsanaya dalkii dibaddiisa ay ku soo dhiiridaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay islamarkaasina ay beddelaan dhammaan muuqaalkii magaaladu ay lahayd
iyadoo maalmo qura ay naga xigaan munaasabadda maalinta haweenka ee caalamiga ah ayaa waxaa haatan socda diyaargarow xoogan oo loogu jiro markaasi xusitaanka ama weynaynta maalinta haweenka wariyaha waa meelaha markaasi diyaargarowga laga sameeyey oo ay xafladuhu ka dhacayaan ayaa waxaa ka mid a puntland amine xuseen maxamed ayaa noo soo jeedinaysa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka nugaal faadumo axmed nuur baargaal oo wareysi siinaysay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka warbixisay sida haweenka gobolka nugaal ay ugu diyaargaroobayaan xuska maalinta haweenka adduunka ee sideeda maarso iyadoona sidoo kale sheegtay in si aad ah looga dareemayo dhammaan deegaanada dowlad goboleedka puntland aad iyo aad ayaa looga diyaargaroobayaa puntland haddana waxaa jooga dhammaan gobolada sagaal gobol midbaa jooga guddoomiyayaashoodii waxayna diyaar u yihiin inay sideedda maarso qabtaan oo ku qabtaan goboladii wasaaradda ayay joogaan oo shirla leh halkaasaa lagaga wada hadlayaa aad iyo aad ayaanu uga hadlaynaa sacadeedaan ka hadlaynaa muxuu horumarkaan ka hadlaynaa sideedda maarta faysteeda dadweynaha oo dhan lagaga laga dhigayo ayaan ka hadlaynaa warbixino badan baa jira aad iyo aad baa had iyo jeera maanta tiriama anugu diyaar garownaa haddana diyaar baanu nahay sideedda maarso ayaa loo aqoonsaday in ay tahay maalinta haweenka adduunka waxaana sanad kasta laga xusaa gobolada dalka soomaaliya iyo guud ahaan caalamka aamin xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka gudaha ayaad dhegaysateen haatan u diyaar garooba warka caalamka ama qodobada dibadda oo aan idiin aqriyo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay in uu canshuur ku soo rogayo gawaarida laga soo dhoofiyo waddamada reer yurub midowda yurubna waxa uu durbaab ah ballan qaaday in arrintaasi uu ka aargudanayo kadib markii madaxweyne donald trump uu sheegay in canshuur lagu soo rogi doono birta iyo naxaasta laga soo dhoofiyo waddamada reer yurub warbaahinta dalka maraykanka ayaa waxa ay sheegaysaa in madaxweyne donald trump uu aad u ammaanay dhiggiisa dalka shiinaha shin jinbin islamarkaana uu muujiyey sida uu markaa u danaynayo qorshaha xisbiga shuuciga ee waddanka shiinaha uu meesha kaga saaray sharci madaxweynaha u oggolaanaya in muddo cayiman uu xilkaayo midooda yurub iyo donald trump ayaa waxaa lasoo sheegayaa haatan inay soo kala dhex gashay caqabad lixaad leh oo la xidhiirta canshuurta dheeraadka ah ee lagu soo rogayo gaadiidka waddamada reer yurub laga qaado ee la geynayo dalka maraykanka telefishinka c n n ka ee waddanka maraykanka laga leeyahay ayaa arrintan wax ka qoray isagoo sheegay in madaxweyne trump uu markaasi ku nuuxnuuxsaday in birta iyo naxaasta laga soo dhoofinayo waddamada reer yurub ee maraykanka la keenayo lagu soo rogi doono lacago canshuura oo dheeraada hase yeeshee taa ayaa midooda yurub waxa uu arkaa caqabad lixaad leh oo madaxweyne donald trump uu soo kordhiyey ugu dambayntiina dowladda baxrayn ayaa xabsiga dhigtay tiro dad ah oo markaa loo haysto in ay xiriir la leeyihiin dalka iiraan xukuumadda baxrayn ayaa sheegtay inay riday ama ay xirtay boqol iyo lix qof oo ay ku eedaysay in ay ka tirsan yihiin koox shabakad isku xidhan oo markaa hubaysan islamarkaana sida ay sheegtay xiriir la leh ilaalada kacaanka ee iiraan bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka baxrayn ayaa lagu sheegay in waa in markaasi baarayaal ay sameeyeen ama ay fashiliyeen weeraro la doonayay inay ay kooxahaasi geystaan waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in hub laga helay goobta ay markaasi degganaayeen kooxdani oo la sheegay inay mintidin yihiin dowladda baxrayn ayaa ku eedeysay qaar ka mida dadka la xiray in markaasi ay tababar militari ay ka helayeen iiraan ciraaq iyo lubnaan bishii janawari ee sanadka in ka badan afartan qof ayaa loo xiray eedeymo kuwan la mida dowladda iiraan ayaa beenisay eedeynta ah in ay tababaro militari markaasi ay siiso kooxaha markaa ku sugan waddanka baxrayn ee dowladdu ay xirxirtay dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee hawada naga dhegaysanayow intaa ayuu ku idin yahaa warka subaxnimo ee radio muqdisho ciddii uu segay waxa ay dib uga heli kartaa bogga internetka aanu ku leenahay ee radio muqdisho dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka